weliba uu dalolan gorodaan dhibaatooyinka haya dalagyadii oo beeradenga beeraleyda ka nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cabdiqaadir aadan maxamed oo kumada beeraleyda yana sheegay inay kubaabeen dhammaan dalagyadii beerta sida nyaanyada basaliyo qudaar kala welibana uusa sheegay inay isticmaaleen daawooyin balse iyo walbuunku bedela taasa cudur xun oo aad aad iyo aad beeraleydii u niirjabshay oo dhibaata ku abuuro waaye beeraha wuxuu u saameynayaa laba qaybood haddaan u kala qaadno mid waa qudaartan la isticmaalo oo qudaarta cagaaran la yidhaaho midna waa dalaggan kale oo sida geleyda haruurka oo kaleento waaye kasoo qabo basasho kale markaa kasoo qabanno beeraha hadda dadka waxay sameyn waaye markii shanaad ah basal la shubo waaye shubitaankaas marka basasha markii la shubo anaga owl waxaan aqooni jirnay beeraley markaa nahay beerta inuu diirato ku dhacdo waa naqaanaa in ay maxaan ku sheegaa ay abuurkaa soo dhali waayen waa naqaanaa laakiin waxa kaleento ma arki jirin hadda abuurkii wuxuu sameynaa abuurkii waa dhalanaa markuu dhasho barbaarkii wuu ku hallaabaa asiga dhan waa soo kaduudanaaba sidii adig kaduudiyii la dhihi jiray camal oo kaleento abuurkii maalintiis u qurxanya maalinta dambe asagoo waxaa arkaysa wada seexdabo maalin dambena sida cise la guba camal uu baxaya marka abuurkii markuu soo dhasho kuma fiicno markuu maxaan ku sheegaa barbaarana kuma fiicno beertii markii la talaana kuma fiicno dhaqaale markii la siina kuma fiicno markay bislaatayna kuma fiicno meel uu cafinayo basashii u reebayo haba yaraatee ma jiraan wuxuu samaynayaa geedkasu u fiican yahay oo maalinta dambo asigoo qeybta sare ka caddaada arkaysaa dalagyaduu samaynayo sida basasha horta basasha ugu xoog badan basasha sanadkan waxaan dhigi karnaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan ebere noqotay waa baaba'ay qudaarta hadda marka kasoo qaba yaanyada waxay ka mari shan iyo labaatan doolar tanagii uu ka maroohayo basalna warkeeda iskama dhaafo waxaas waxaa keenaa dadku dalagga waa la saaray laakiin cudurraa ku dhacay cudurkaas marka wuxuu sameeyey galeydii oo waa ku dhacayey masagadii waa ku dhacayey wax uu dheefay u raabay cudurkaas sanadkan ma jirto gobolka hiiraan waxaa dhigi karnaa boqolkiiba boqol sanadka dadkan aad ay ugu khasaareen cuduradaas aad u saameeyen sidoo kale cabdisalaan cabdulaahi cumar oo ee dhakhtar baraday ilmaga beeraha ayaana sheegay in cuduradan baaritaan la kasuubi waana sidoo kale uusa ku xadilay saameynta walaasheeni inta badan hadda basasha oo kalea markaan ka hadlayno waxyaaba waxaa jira neersariyaa la mariyaa neersari waxaa meel abqaal abqaal rariday dhahaane beeraleyde meel in lagu lagu koriyo ama lagu barbaariyo oo kalea lagu diyaariyaa meeshaas naftirkeeda carada taalla ama carada lagu barbaarinayo oo kalea in ayadabal aad loo rogrogo ciidaas aada loo rogrogo marka nafaqana lagu daro waxyaaba nafaqalana meeshii lagu daro taas ayadana waa waxyaaba jiro haddii markaa nafaqa ay lahayn ayada naftirkeeda saameyn ay leedahay ama ciidda ciid sii deynaysa biyihii ay tahay oo ciid baxad oo kale ay tahay ayadana aanan nafaqadii wixiiba u celinayn ama biyihii bay sii dhaafayaan ayadana saameyn ay leedahay waxaa jira saameynta ka mid a marka guud ahaan cimilada isbedelka cimilada oo kale taasna saameyn ayay ku wada leedahay beeraleyda dhan ama dalagio dhanba isbedelka cimilada marka waxaa kusoo bilowday roobabkii roobabkii miigaanka ahay da-ay falaadiski ama biyobaxadii haddana kasii dambeyso beero badan saameyn kula haaday intaasba waa waxyaabo jiray iyo waxyaabaha muuqdo hadda raadadkii marka muuqdaba hadda ka soo haray dalag waxaaba jiraba aniga xataa aan tijaabiyo adbiyo xataa la beera aanan soo dhalanayninba oo dhulkii ku dheganaba soo baxayninba waxyaaba la arkay ka mid tahay intaas waa saameynta iyo in la raadiyo marka hadda waxaas markaan ka hadaleenoo dhan hadda markii dalaga uu soo dhasho hadduuba soo dhasho in loo raadiyo fungiside daawo la dhaho kala oo sbrayar oo lagu buufiyo oo kala fungiside